bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta booqosho shaqaan ku nimaadno magaalada cadaado ee dowlad goboleedka galmudug socdaalkeena ugu muhiimsanna waa qaabka ugu habboon ee guddiyada shaqaalaha dowladda federaalka iyo guddiga shaqaalaha galmudug qaabka ay u wada shaqayn lahaayeen taasoo muddooyinkii hadda u dambeeyey aan ka wadnay dhammaan dowlad goboleedyada sida ugu mudan ee lagu horumarin karo shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo habraacyada lagu shaqeeyo qaabka lagu midayn lahaa marka socdaalkeena ugu weyn waa intaas muddo laba maalmood baan halkan joogi doonnaa waxaana aqoon-isweydaarsi agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxaha shaqaalaha iyo guddiga shaqaalaha ee galmudug intaba aan ku wada qaadan doono haddii ilaahay edmo sidii khibradaha iyo waaye aragnimada labada dhinac iyo qaabka ugu mudan layskugu wada shaqayn lahaa baan halkan qaadan doona marka aad iyo aad baa u mahadsantihin